barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a aad ka dhegaysanaysaana mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efyimada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay waa khamiis siddeedda bisha februari sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan magaalada boosaaso oo lagu qabtay kulan dhallinyarada lagu siinayo wacyigelin la xidhiidha dhaqanka dhaqanka waxaa lagu xambaaraa afka afkiisa intuu ka yaqaano buu afafka caalamkao dhanna ka bartaa saas daraaddeed waa waajib bay nugu tahay inaan dhaqankeenna iyo afkeenna aan baranno jiritaankeenna baa ku xidhan sidoo kale waxaad maqli doontaan caqabadaha dhanaca nolosha ah ee ay la kulmaan dhallinyarada naafada ah ee ku nool magaalada muqdisho kaalmihii heesa ayaan iyaguna ka madhnaan doonin inta barnaamijku socdo dhinaca heesahan idiin haynaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
waxaan qiima kuu siiyey ee aan kugu qadarinayo ku dhaweeye kunuguloo qandaraastay cashaqooye ku dhaweeye kunuguloo qandaraastay cashaqooye adna qeelo bixintiisa ku qabooji daa'uud xanfar iyo qodobo kaleba waxaad ku maqli doontaan oo ay ciyaarihii ka mid yihiin inta aynu ku guda jirno barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacaddeennan duhurnimo marka horese warkii caalamka
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa khamiistan maanta sheegay in maraykanku xaaladda barnaamijka hubka nukliyarka iyo khatarta gantaalaha loo yaqaana baalistiga ee waqooyiga kuuriya uu kula dhaqmi doono feejignaan iyo maarayn isagoo ku celiyey sidoo kale digniintii maamulka madaxweyne trump ee raadinta nabadda ee ahaa in dhammaan kala doorashooyinka amaba qorshayaashu ay miiska saaran yihiin waxaana uu isagoo saldhigga militari ee yokota ee ku yaala galbeedka magaalada tokyo uu kula hadlay qaar ka mid ah afar iyo konton kun oo howlwadeen kadib markii uu goobta kormeer ku soo maray islamarkaana uu la kulmay jerry martinez oo ah taliyaha ciidamada cirka ee maraykanka ee ku sugan jabaan si uu warbixin uga siiyo awoodda saldhiggan haddii ay diblomaasiyaddu guuldaraysato
saraakiisha milatariga maraykanka ayaa sheegay in isbahaysigoodu ay duqeyn dhinaca cirka ah waqooyiga dalka siiriya ay ku dileen ilaa boqol dagaalyahan oo ka mid a kooxaha ka soo horjeeda amaba kooxaha taageera dowladda madaxweyne bashaar al asad kuwaasi oo qayb ka ahaa weerar lagu qaaday xoogaga mucaaradka ee maraykanku uu taageero isbahaysiga maraykanka uu horkacayo ayaa sheegay in maleeshiyadaasi dowladda taageersanay ay fuliyeen weerar macnodaro ah oo ka dhana saldhig si wanaagsan loo qaabeeyey oo ay leeyihiin kooxda dagaalyahanada dimuqraadiyadoonka siiriya lagu magacaabo howlwadeennada maraykanka ayaa waxa ay tala bixin siinayeen kooxdan oo lagu magacaabo ama magacooda loo soo gaabiyo s t f iyada oo ay qaar ka midahna ay ku sugnaayeen goobaha weerarku ka dhacayay ee deegaanka ku hareeraysan daaral suur saraakiisha ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ah aanay waxba ku noqon hase ahaatee waxaa goobtaasi ku dhaawacmay mid ka mida saraakiishii ka tirsanaa kooxda s d f
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenaha halkaad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee laantaaf soomaaliga ee v o a ka imanaysa washington haatanna boosaaso magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay kulan dhallinyarada lagu siinayay wacyigelin la xidhiidha ilaalinta dhaqanka iyo wadaniyadda iyadoo intii kulankaasi u socday lagu soo bandhigay agabka dhaqanka iyo weliba suugaan kala duwan qaar ka mida dhallinyaradaa soo abaabushay kulankaasi oo ka hadlay ayaa sheegay in ujeeddada ay ka lahaayeen ay tahay sidii loo soo celin lahaa wadaniyadda wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada boosaaso
nimaan dhaqankiisa baran kuna dhaaran afkiisa waddani dhab ah maaha waa halkudhigga barnaamijka dhaqanka iyo weliba dhiirigelinta dhallinyarada oo boosaaso lagu qabtay waxaana soo agaasimtay ururka midowda dhallinyarada waxaana inta badan looga hadlayay sidii dhallinyarada magaalada boosaaso loogu wacyigelin lahaa dhaqankooda barnaamijkan intii uu socday waxaa lagu soo bandhigay agabka dhaqanka iyo weliba sugaan ay jeedinayeen abwaaniin dhallinyaro ah dhulkiinna aaminoo dhisashadiyo dhaqashadou baydha iska dhaaf qabiiloo midnimo dhidibadow taaga isa soo dhowaysto dagaal dhaafa hadalkiisa dhiga qoriga oo dhima qatliga oo dhigashadow baydha dhaawaca jahliga oo aqoon dhaayahee doona dhexda u xidha dhulka horumarkiis waad dhergaysaane gacmo wada jiraa gullashee yaa idinkala dheelmin salmaan cabdinaasir oo ka mid ah dhallinyarada ay ururkaasi ku midoobeen iyo weliba guddoomiyaha ururkaasi ayaa ka warramay barnaamijkan sababaha loo qabtay barnaamijkan qaybtiisa koowaad waxaa lagu soo daafuray magaalada garowe hotel target ujeedadiisa koowaad ee laga danleeyaha waxay tahay marka koowaad in la dhiirigeliyo waxa weeyaan waxaa la yidhaahdo wadaniyadda lana soo cesho doorkay ku lahayd ee soomaalida
ururkan waxaa la asaasay sanadii bishii sideedaad kowdeedii organisationkan ulajeedka iyo hadafka loo asaasay waxa weeye in dhallinyaro soomaaliyeed oo midaysan oo ku midaysan ka midaysan aragtida iyo maxay ahaytay ficilka ay samaynayaan in la helo maamulka jaamacadaha magaalada boosaaso iyo weliba haweenka iyo marti kale oo barnaamijkani dhagaysanayay islamarkaana lagu casumay ayaa dhallinyarada ku dhiirigeliyey adkeynta dhaqankooda waxaana halkaasi sidoo kale ka hadlay dhallinyaro kala duwan kuwaasoo ku nuxnuuxsaday ahamiyadda ay leedahay wadaniyadda iyo weliba dhaqankeena soomaaliyeed in la nooleeyo taladan sina waxa weeye inaad joogtaysaan shaqadaad haysaan aydan ka daalin marka aad shaqadaas joogtaysaan gudihiinna iska warhaya
dhaqanka waxaa lagu xambaaraa afka afkiisa intuu ka yaqaano buu afafka caalamka o dhanna ka bartaa saas daraaddeed waa waajib bay nugu tahay inaan dhaqankeenna iyo afkeenna aan baranno jiritaankeenna baa ku xidhan wax walba waxay leeyihiin mustaqbal waddankan mustaqbalkiisa waxa haya waa dhallinyarada weeye dhallinyaradaa haysa waxaa loo baahan yahay inaad sii wadaan waxaan rabnaa saaxiibayaal waa ku mahadsantihiin inaad ka fikirteen inaad intaan iyo in kaloo lamida aad gaarsiisaan waxaadna mas-uul ka tihiin dhallinyarada badan oo soomaaliyeed waxaan rabnaa qof walba oo soomaaliyeed inuu ka fikero unitiga soomaalisay mid u noqon kartaa astaanteenna soomaaliyeed maxay ahayd soomaaliyey tooso
barnaamijkan dhallinyarada loo qabtay laguna wacyigelinayay nooleynta dhaqankeena ayaa ka mid noqonaya dhallinyaro kala duwan oo magaalooyinka dalka ku qabanayay wacyigelinno la xidhiira dhaqankeena soomaaliyeed sidii dhallinyarada loogu dhiirigelin lahaa yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaasi aad weli nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta dhallinyaro kala duwan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey sameeya ololo ku aadan sidii dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah ee bulshada dhexdeeda ku nool ay baahiyadoodaasi wax uga qaban lahaayeen waana dhallinyarada qaba baahiyaha asaasiga gaar ahaan kuwa laxaadkooda ilaahay uu kala dhimay cali aadan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah waxaana isagoo ku sugan magaalada muqdisho oo xaaladda dhallinyarada naafada ah iyo caqabadaha kala duwan ee ay wajahaan uga waramay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle runtii markii la yidhaahdo marxaladaha dadkan maaragtay aragga laale ku wareegsan ama caqabadaha ku wareegsan waxaa kamid ah runtii waa waxyaalo badan hadda hal maqaala ama hal waraysi kusoo koobi karna maahan nolosha dhan runtii markaa fiirisid oo qofta biniaadanka inay maaragtay xaqa u leedahay inay noolaatoo dhan gudaha soomaaliya hadda dadka indholayaasha ama dadka guud ahaan naafadaha kuma haystaan runtii hadday noqoto xagga maaragtay waxbarasho hadday noqoto xag maaragta ka qeybgelid siyaasadeed hadday noqoto xag xitaan dhaqanka caadigaaga bulshadii kale waxaa isleedaha mararka qaar dadka waxyaalo kale ay ka aaminsan yihiin qofta maaragta naafada ama baahida gaarka qabto
waan gartay culeysyada sida goonida xilligan u jira ee aad ka doodaysaan ama aad ololahan ka wadaan muxuu yahay runtii ololaha hadda ugu badan baryahan dambe socday oo maarata ka turjumaya dadkan naafadaha badankooda hadda sidii hore maahan dadku way soo baraarugeen qoftu waxay isku dayaysaa inay wax barato ama caruurtii yaryareed wax la baro oo aragga la- ka naafada ka ahayd qoftii haddii wax la baro oo maaragta aqoonteedii ay noqoto aqoon maaragta heer sare oo dugsiga sare ay kasoo baxdo ama jaamacad ay kasoo baxdo waxay u baahan tahay inay hesho wax dhiirigeliyo oo maaragta sidii qoftii lixdeeda lixaad qabtay camal dee sida shaqooyinka u helaysoo kale u hesho taas ma dhaceyso oo qofta haddii a- haysato shahaadada labaad jaamacadeed iyo midda koowaad ama maaragta ka badanba waxay iska noqotaa qof uun guriga dhex fadhiso waxaa laga yaabaa asoo haysto shahaadada labaadoo jaamacadeed in eh, shaqo isla doonta wiil haysto shahaadada dugsiga sare waxaad dareemaysaa in kan lagu cuduro la yirahdo war naafataa aday meel fariiso oo kii shahaadadii dugsiga sare wata maaragta shaqada la siiyo marka baryahan ololaha dad- dadka naafada badankooda ay ku ololeynayaan wax kamid ah si dadkan horta wax u helaan ama waxay u gaaraan in las- la tijaabiyo awoodoodii ay helaan eh, shaqo taasaa hadda maaragta badanaa xoogga baryahan dambe maaragta dadka naafada ay saarayeen ayadoo la leeyahay dee jiilka hore wixii ku dhacay wayba ku dhaceen jiilka hadda wax baranaa in loo helo wax maaragtahay ku dhiirigeliyo sababtoo ah ninkan aragga ama indhaha la oo dugsiga sare hadda dhigana markuu arkaayo ninkii jaamacadda ka baxay oo guriga uu iska fadhiyo waxbarashadii kuma dhiiranayo waxay noqonaysaa wax uun ka niijabo oo maaragta gurigii uu iska fadhiisto ilaa maxaa socod badan ii dilaa hebel waa kahay laakiin hadduu arki lahaa hebel oo maaragta shaqayna oo dowladda hadday noqoto iyo hadday shirkadaha gaarka noqoto waxay noqon lahayd inuu yidhahdo okay tiigsi hebel meeshuu helay marka waxyaalaha hadda xoogga la saaraa baryahan dambe oo u ololeynayna waxaa kamid a inay dadkan helaan xaquuq ugu yaraan maaragtay in ay shirkad kastoo muqdisho joogta ama dowlad ha noqotee inay ka helaan dee dad cayiman oo loo ongolyahay in loo shaqo siiyo Eh, waan gartay way jiraan dad wax bartay oo tusaale fiican ah oo kuwa aragga la laakiin fursadaha shaqaa si gaar xoog u saaraysaan ma jirtaa wax isbedela ma ka soo muuqateen shaqooyinka nihow eh, abdiqaadir maya hadda marka runta laga hadlo dadka aragga la ama indhoolayaasha oo magaalada muqdisho shaqeeyo waxaa lagu tilmaami karaa marka laga reebo dadka iskuulada oo dadka indhoolayaasha ay leeyihiin ka shaqeeyo dadka laakiin meelaha dadka isugu yimaadaan oo caadiga oo shaqada ka shaqeeyo maxa- boqolkiiba hal xitaa ma hal xitaa ma dhamo wax aad u yar waa runtii wax ku qiyaasa garan maayo waxaa laga yaaba hal qof ama laba qof oo meelo kale oo maaragta dad kale ay leeyihiin wax dowladda mama mama hadda caaqimama haayaba oo dowlad u shaqeeyo in la helo waxaa jirtay olole gobolka banaadir oo beri hore sameeyo ee dadka in shaqo abuur loo sameeyo kunkii qof runtii dadkii naafada ah badankooda ee, qoonto fiican iyadoo loo sameeya hadana waxa caqabado badan lagu xiray oo aad in la keeno shahaado maaragta dugsiga sare ah marka dad markii hore dad ay ku daystaan oo maaragta shaqo la sii ay jireen oo bilaaw iska ah oo dugsiga sare dhex waday waxaan- ama dugsigii sare waday wa- fursadaas lama siin waxaan aqaanaa hadda dad badan oo codsaday oo form three oo kale oo qof dugsiga sare maaragta gabagaba u aado loo diido lira may adi keen shahaado dugsi sare runtii gobolka banaadir intuu hadda um, howshaas waday dhowr mar xitaa arrintaas waa uga cabanay oo la hadalnay laakiin wax ka suurto galay ma lahan saasay tahay ayaa mo- mararka qaar waxaa arkaysaa in wixii ay iska tahay wax graduation ah maaragta eh, maaragtay iska iska aq- dad liita uun maaragta xagga qaraabaha noqoto ama meel kale ha noqoto in lagu geliyo laakiin taasna caqabad ugu weyn oo dadka naafada qabatay ahayd. waxaan aaminsanahay xitaa boosaska loo baneeyo la yidhi eh, boqolkiiba intaasay ku leeyihiin inay xitaa naafadii ay buuxi weyso sababtoo ah dadkii wax baranayay maaragta xilligan hadda kacay waxay ahaayeen badanaa degta dugsiga sare hadda dhigana da-daasna waxaa u badneed in la yidhi maanta wax soddon ka yar eh, hala keeno marka waxaa taas eh, dhacday in boosas badan oo kunkii qof dadkii naafada loo onkolaay in maaragta dad kaloo caadiya la gelshay oo dadkii dee naafadaha shuruudihii markii laga bedi ay buuxi waayeen badankooda waan gartay marka dhinaca inuu gaabiskaas ka jiraa laakiin waxaad kaloo ka hadlayseen baahida loo qabo in adeegyada bulshada wadooyinka ahayd meelaha ugu dhibka badan maxaa isbedel laga sameeyey nihow eh, wadooyinka meelaha dadka indhoolayaasha ugu dhibka badanna inay maraan waayo weli way taagan tahay xaaladaas runtii eh, gobolka banaadir degmooyinkiisa dhowr degmo oo arrintaas kala hadalna waa jirtay in barnaamijkaas wax ka bedelaan weli laakiin waa sidii oo hadda maanta haddaan dhaqaaqno wadadan noogu dhow wadda aada fiirino waxaad arkaysaa in dad maaragtay danyare oo waxba haysan oo laakiin heli suuqyo kale laheen in maaragtay laamigii ay u yihiin suuq ay ku ganacsanaayeen waxaa arkaysaa dee in kalluunkii oo kale lagu duwaa laamigii oo lala saaran yahay in maarata shaahi lagu karina in waxyaalo badan oo alaaba meeshii ay saaran tahay dadkii marka qoftii indhaha leed ama aragga naafaha ka eed badanaa waxay isticmaalaan ushi cad qofta iyadoo iska socota waxay ku imaaneysaa maaragtay alaabtaas yaryaroo meesha tiilna taas waxaan u arkaaba inuu tahay qof maaragtay nolol maalmeedkeeda raadsanayso oo meel kale had wax ka raadisa ee lahayn laakiin taas waxaaba kasii dhib badan dad hoteelada iyo meelaha carwooyinka waaweyn ama meelaha un ammaankooda la alaaliyo waxaa arkaysaa meelaha hadda dhagaxa aad ku ogeyn shalo iska martay oo maanta dhagax yaalla inaa ugu timaadid oo dad badan xitaa dhib ku gaaray oo maaragtay inay dhibaato taas maaragtay saameyn ay ku yeelato dadkii marka hadda maanta fursaddan anoo ka faa'iideysana v o eda runtii waxaan ku celinaa mar labaad maamulka cusub xitaa gobolka banaadir inuu arrintaas xil gaare runtii iska saaro si dadkan indholeyaasha loogu heli lahaa waddo oo nadiifa maaragtay danahooda ay markay qabsanayaan ee maraan sababtoo waaye markaa socodkaagii ka curyaan ka noqotid araggii curyaan ka noqotid magaalo badan aad iskaa maaragta biirsanayso taasna waxay noqonaysaa runtii dhibaato dadka dib u saameyn ugu yeelato waxaad arkaysaa goosyadan hadda banaadir hadda beerta oo kale inta udhexayso ama soobe iyo saybiyan inta udhexayso kale meelo qaara markaa istiraad mar waxaa kala kulmaysaa dhibaatooyin la koobi kari runtii oo ah in wadooyinkii yaalaan biro inay yaalaan dhagaxyo waaweyn oo runtii mararka qaar xitaa dhibaato qoftii ku sameeyo inuu dhagax ku dhaco ama asagoo waddada si qaldan uu leexday ninkii iskariga kor saaran inuu ugu dareemo qoftan in indhalaada faraha kugula hadlo ugu yirahdo ka tag meesha meel lagala hadlaa iyo sabab lagula hadlana aan garanayn marka runtii waxaan dhihi lahayn ammaanka horta waa muhiim in wax laga qabto laakiin in dadka in lagu dhibaataynin runtii weliba dadka naafada in loo naxo si ammaankaas maaragtay sugudiisa
kaasi wuxuu ahaa cali aadan waxa uu ka mida yahay dhalinyarada qaba baahiyaha gaarka ah waxaanu magaalada muqdisho ugu waramayay wariyaha v o eda cabdiqaadir cabdulle halkaad nagala socotaana waa v o e washington weli barnaamijkii dhalinyarada ayaynu ku guda jirnaa dhinacii heesaha haddii aynu jalleecno heesta dheeha iyo codka fanaanka daa'uud xanfar
ada quruxda iyo muuqa aan kugu qiyaasaye qoraxdiiyo iliskeeda midabqaansa roobada ada quruxda iyo muuqa aan kugu qiyaasaye qarnigan haweenoo dhan qalanjadii la wada shiigay qayrkeedna konu dhaaftay loo qiray hanaankeeda dakaadirka dhigay loo qiray hanaankeeda dakaadirka dhigay qarnigan haweenoo dhan qalanjadii la wada shiigay qayrkeedna konu dhaaftay loo qiray hanaankeeda dakaadirka dhigay loo qiray hanaankeeda dakaadirka dhigay waxaan qiima kuu siiyey aan kugu qadarinayo ku dhaweeye kunuguloo qandaraaste cashaquye ku dhaweeye kunuguloo qandaraaste cashaquye adnaqiinu bixintiisa ku qaboojiin labtaadoo dhaqadini iniilkaaga adeeguna waxaan qiima kuu siiyey aan kugu qadarinayo kunuguloo qandaraastay cashaquye ku dhaweeye kunuguloo qandaraastay cashaquye annaqeelo bixintiisa ku qabooji labtaadoo ha ka qadini ingilkaaga adeeguna halka waddugu yaalo inta dhiiga qabshiyo hankaad qaadato maqali qalbigaiyo lantayda halka waddugu yaalo inta dhiiga qabshiyo hankaad qaadato maqali waxaataymidii qalanta ay qabka igu deeqday anigoo wax kaa qarinin igu qaado mantaba ilay waysoo qalanaaye igu qaado mantaba ilay waysoo qalanaaye waxaataymidii qalanta ay qabka igu deeqday anigoo wax kaa qarinin igu qaado mantaba ilay waysoo qalanaaye igu qaado mantaba ilay waysoo qalanaaye waxaan qiima kuu siiyey aan kugu qadarinayo ku dhaweeye kunuguloo qandaraastay cashaquye ku dhaweeye kunuguloo qandaraastay cashaquye anaqiilu bixintiisa ku qabuuji labtaado ka qadinin ilkaga adiguna waxaan qiima kuu siiyey aan kugu qadarinayo kudhaweeye kunuguloo qandaraastay cashaquye ku dhaweeye kunuguloo qandaraastay cashaquye anaqiilu bixintiisa ku qabuuji labtaado haka qadinin ilkaga adeeguna
waa hagaaga dhegaystayaal waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi dheeha ee uu inoogu looqeynaya fanaanka daawud xanfar haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan koobabka kala gedisanee yurub laga dheela qaarkeed naadiga kubadda cagta saviya ayaa usoo baxday faynalaha kooba dalarey kadib markii ay ka adkaatay naadiga laganis oo hore naadiga kubadda cagta real madrid kuwarfaynalihii uga soo gudubtay koobkan dalarey lugtii hore seviya iyo laganis waxay ku dhammaatay gooli gool ha yeeshee markii la yimid gegada stadio sanches bisjuan ee naadiga seviya ay ku dheesha ayaa waxaa laba gooli waxba ku adkaatay naadiga kubadda cagta seviya joquin koreya iyo franco vasges ayaa labada gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee seviya labada lug marka la isku darana waxa ay ciyaarta ku dhammaatay saddex gooli gool oo seviya ay faynalaha ay markaasi uga sii gudubtay koobkan dalarey maanta naadiga kubadda cagta barcelona ayaa waxa ay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta ee valencia lugti labaad ee koobkan iyadoo sida la xusuusta naadiga kubadda cagta ee barcelona ay lugtii hore gegadeeda kamnu gooli waxba uga adkaatee naadiga kubadda cagta ee valencia valencia waxay u baahan tahay laba gool inay ka dhaliso naadiga barcelona oo iyadana waxba aan laga dhalina si ay markaasi faynalaha kooba dalarey ugu sii gudubto barcelona oo koobkan difaacanaysa ayaa iyaduna doonaysa in mar kale ay koobkan hanato ayna faynalaha usii gudubto eferkaabka dadka ingiriiskana naadiga tottenham hasbar ayaa laba gooli waxba kaga adkaatay naadiga newport county labada gool oo mid ka mid ah uu ahaa gool ay iska dhaliyeen naadiga newport county ayaa waxaa goolka labaad u dhaliyay naadiga kubadda cagta tottenham hasbar ciyaaryahan kaareer argentin eric lamela koobka german cab ayaa sidoo kale la dheelay naadiga frankfort waxay la dheeshay menz o five waxaana ay kaga awudraanatay saddex gool waxba shalka iyo wolfsburg oo wada dheelayna gool waxba naadiga shalka ofor ayaa ku awudraanatay hadda halkaaynu uga gudubno kulmada dhacaya iyo kuwii dhacay warar kale oo goosgoosa ciyaareed haddaan idin dulmarno ciyaartooyga naadiga kubadda cagta manchester united dhowaantan ay la soo wareegtay alex sanches oo waddanka jil u dhashay ayaa lagu helay dembi ah inuu isdabamariyey canshuuraadka xilligii uu spain joogay taasoo islaamar ahaantaasina ciyaartooygii hore ee naadiga arsenal oo qirtay dembiga waxaa lagu haystaa alex sanchez inuusan bixinin lacag taasoo qayb ka ahayd heshiisyo labada kun iyo labaiyo tobankii iyo saddex iyo tobankii uu sameeyey oo ku aadanaa xuquuqaadka muuqaaladiisa waxaana sagaal labaatan jirkani markii ugu horreysay eedeymo noocan loo soo jeeday ahayd sanadkii labada kun lix iyo tobanka ha yeeshee wakiilkiisa ayaa waxa uu sheegay in ciyaartooygaasi uu ayidsan yahay sharciga xuquuqaadka muuqaalada islaamar ahaantaasina aysan jirin wax uu isdabamariyey sanches oo toddobaadyo ka hor ku biiray nadi kubadda cagta ee manchester united ayaa wararka lasla dhex maray waxa ay sheegayaan inuu yahay ciyaartooyga ugu mushaharaadka badan horeelka dalka ingiriiska isagoo sida la sheegayo sanadkeena qaata afar iyo toban milyan oo lacagta geniga starliinka ahi kadib marka laga jaro lacagaha canshuuraadka dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo ciyaarahaynala socodsiinayey haatan dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa nimco yaasiin iyo cabdi shire jookle heest ay wada qaadayaan aynu wada dhegeysanno
cododkaasi fanaaniinta nimco yaasiin iyo weliba cabdi shire jaamac jookle dhegaystayaal waxay gabagabo ahaayeen idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay maanta si wada jiraalkan idin kala socodsiinayeen saare ciidla nuuri anigoo cabdixakiim maxamuud shubcatan iyo idaacaddan idaacadda xigta waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Georgia.